waxaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ka taagan dhac loo geysanaya wadayaasha mootobajaajta iyadoo qaar ka mida dadka ka shaqaysta mootobajaajta ay gebiyaanba joojiyeen shaqadooda sababo ku aadan cabsi ay ka qabaan in laga dhaca mootada wararka ayaa waxay sheegayeen dhacan loo geysanaya wadayaasha mootobajaajta uu socdo muddo saddex maalin ah iyadoona middaani ay noqotay caqabad ku soo horgudboonaatay dadka danyarta ee ka shaqaysta wadista mootobajaajta waxaana la sheegaya in arrintan ay ka dambeeyaan mooriyaan hubaysan oo ku sugan magaalada kuwaasoo qofkii yaarkan ka dhacaya mootada wararka haatan laga helaya magaalada beledweyne ayaana waxay ku waramayaan in saacadii lasoo dhaafay gudaha magaalada lagu dhacay wax ka badan soddon bajaaj dhaca loo geysanaya wadayaasha mootobajaajta ayaana waxaa ka dhashay waxyeelo adag oo la gaarsiiyey dadka ka shaqeeya iyadoona ilawareedyo ku sugan gudaha magaalada ay ku soo waramayaan in qaar ka mid a dhallinyarada ka shaqeeya mootobajaajta la dhaawacay qaar ka mid a wadayaasha mootobajaajta ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona sheegay in midaanay ku tahay dhibaato aad u weyn waxayna sidoo kale sheegeen qofkii mooto laga dhaco uu isagana qof kale ka soo dhacayo ayna midaas halis gelisay amniga dadka rayidka wallaahi dadka dhacan geysanayo oo ilmo yaryare oo mooryaan ah oo aan waxba laga rabin oo aan mataqaanaa oo qoryo loo soo dhiibay oo la yidhi micnahaas mootis ka soo qaata dad oo geedii ku shaqaysanayo oo ku xamaalinaayo oo bariis ku raasanaayo oo ilmo ka biilinaayo ayay dhacaan markay dhacaan kadib ayagii wixii laga dhacayna ayagii mootis kale soo dhacaan qofay watanaa waxa qof aan u buudan waxa u dhici kara shacab waxa dhici karo qof walba qoray wataa mootou soo qaadanaa kii mootada laga soo qaato qoray soo qaadana mooto kale soo qaadanaa marka shayadu waxay isku noqotay isdhaaf hadda aniga bajaajla ayaan ahay bajaaj ayaan wataa maadaama bajaajka aan wato dhib shalay oo dhan bajaaj ayaa la kala dhacayay maanta dan waxay nagu qabatay inaan qoryaheennii soo qaadano qoryaheennii aan wadanaa bajaaj aan wadanaa waan noo jeedaa marka bajaajkii nafteennii iyo waxaan ku ilaalinaynaa iyo hantideennii ayaan ku ilaalinaynaa nin walbau naftaala yidhi maanta waxa waa marka bajaadyadu waa dhiban yihiin maaragtay hadduu waa la kala dhacayaa qabiil jifa jifa ayaa la isku dhacayaa beledweyne ayaa waxaa ka taagan xaalada aad u cakiran iyadoo uusan jirin maamul si rasmi ah magaalada uga taliya bajaajleyda ayaana bilaabay inay suubeeyaan maadaama mootooyinkooda loo soo dhigtay waxayna arrintani ka jirtaa in badan oo ka mid ah goobaha ay ka rimiyaan dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo ciidamada shisheeyaha waxaana mar walba dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee dalka soo wajaha caqabado kuwani la mid ah amaba ka daran